kusoo dhawaada warka duhur ee raadiyo dalsal oo aadahan oo kale aad ka dhagaysataan raadiyo dalsal qodobada aad warka ku dhagaysan doontaanna waxaa kamid ah
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qodbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shir sannadeedka garsoorka dalka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku sugan dalka masar ayaa jeediyey ayaa sheegay in qabyo qoraalka dastuurka dalka lagu dhammaystiri doono sanadkan
wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya oo sheegay in hadal lagu xallin doono arrimaha ka taagan maamulka puntland kala dhexee dowladda soomaaliya
dowladda soomaaliya oo muqdisho kaga dhawaaqday banaanbax ka dhan ah al-shabaab
wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo kulan la qaatay waxgaradka magaalada xarunta gobolka sool
qodobada dibaddana waxaa ka mid ah dhegaystayaal
maraykanka gacanta ku dhigay shixnad hub ah oo ay ku jiraan kumanaan qoryaha fudfudud ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale isku soo noqosho wanaagsan dhagaystayaal waa maalinimo arbacaha taariikhduna waxa ay ku astaysan tahay koo iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex warkaasoo faah-faahsanna waxaa la diyaara anigoo marya ladan xuseen iyo sidoo kale shiino geedi kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faah-faahsan aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxa uu ka jeedinayaa islamarkaana isla haatan leef ah shirsanadeedka garsoorka dalka sida warkan uu ku eegayo cabdinaasir cadaala waxaa maantay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si toos ah uga furmay shirka cadaaladda iyo garsoorka dalka kaasi oo haatan ay ka qeybgalayaan mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya shirka ayaa socda waxaana hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kuwaasi oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud kaasi oo jeedinaya ilaa iyo haatan qodbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlay arrimaha garsoorka iyo weliba arrimaha ku aadan cadaaladda dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay intii uu hadlayey in dowladdiisu ay xil gaar ah iska saari doonto arrimaha ku aadan cadaaladda iyo sidoo kale garsoorka dalka waxaana sidoo kale uu fariin u diray hay-adaha garsoorka dalka isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan ama si cadaalad ah ay bulshada soomaaliyeed ugu shaqeeyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo haatan hadlaya sidoo kalena jeedinayay khudbada dhinacyo badan taabanaysa ayaa waxa uu la filayaa inuu ka hadlo arrimo kale oo dhowr ah oo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo weliba arrimo kale sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo u badan wasiiro ayaa ka hadlay madasha uu maantay ka furmay shirka garsoorka dalka
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ku sugan dalka masar ayaa sheegay in qabyo qoraalka dastuurka dalka lagu dhammaystiri doono sanadkan gudihiissanad gudihiisa cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xabsi cabdi barre oo haatan ku sugan magaalada qaahire ee xarunta waddanka masar ayaa kulan gaar ah la yeeshay jaaliidda soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool isagoo markaasi kala hadlay xaaladda dalka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in weli dalka ay ka jiraan caqabado fara badan islamarkaana ay soo laabmarkaasi ay soo laabtaan ama ay soo lalaabtaan iska qabsiga siyaasadeed iyo midka maamul sidoo kale waxa uu shaaca ka qaaday in xukuumaddiisa dan qaran ay sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ay qaadi doonto saddex tallaabo oo waaweyn sida dagaalka ka dhanka al-shabaab dhammaystirka barnaamijka deen cafinta iyo dastuurka oo hadda meel fiican la soo gaarsiiyey ayuu markaasi isagoo hadlaya sheegay
muqdisho say noqon doontaa saddex opshina ka yaro fiscal federalism see u noqonayaa saddex option annaga shalay maxaa naloo soo bandhigay saddex options mid kasta three options marka in mid la doorto unbaa dhiman wax kaloo dhiman ma leh haddii marka laga cabsado la yidhaahdo lama taabanayo waxayaan la isku taabanin goormuu dhammaanaya haddii la daayo dastuurkoo la dhammayn waayo goormuu murankeenu dhammaanaya goormay dowladdu shaqaynaysaa ma shaqaynayso annagu waxaan rabnaa marka ama lug ha la isku dhego ama qadaad ha la isku dhego sanadkan inuu dhammaado way baashiis marka haddii shabaab aan iska xorayno diintana laynaga cafi dastuurkeena aan dhammaystirano maxaa inoo dhiman waxaa inoo dhiman inay bilaabato dowladnimadii waxaan ka shaqaynaynaa oon hadda isweydiinaynaa billions of dollarska waddankan soo geli doona iyo horumarintii dalka iyo in infrastructureskii la dhiso dhaqaaleheennu xaggee buu aadi doonaa xaggeena aadsiinaa ma ma dhinaca beeraha iyo wax soo saarkaan gelinaa ma dhinaca infrastructureskaan aadnaa ma dhinaca serviceskaan aadnaa iyo dekadaan aadnaa xaggeen aadnaa waddankeennu hadda maadaama uu adduunka uu ka dhacay climate change oo saddex dad oo four consecutive rain seasons ah ayaa waddankeenna wax rooba ka diin hadda oo- oo oo weligeedina ma soo marin afar xilli roobaadoo isku xigtoon waxbaba ka da'een roobkii marka maadaamay problemkaas jiro hadda waddankeennu wuxuu noqon doonaa sidii hore ma noqon doonee maritime state buu noqonayaa Wa- waddan wixiisu ama dhaqaalihiisu way ku nool yihiin badda ayuu noqon doonaa waddankeenu xaggaasuu usii socdaa marka ee, aragtiyuhu way isbedeli doonaan sidaa darteed dhaqaalaheenna xaggee buu aadi doonaa meeshaan hadda ka fakarayno waxaa waaye dalkan xaggee buu u jahaysan doonaa ma serviceskaan aadnaa ma wax soo saarkii baan aadnaa ma infrastructureskii baan aadnaa anigu waxaan qabaa wax intaasoo dhanba ka sii muhiimsan oo ah human capitalka iyo waxbarashadii inaan dib ugu soo noqono haddii la yidhahdo markii aan cashaas qabno
codkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa sheegay in wadahadal lagu xallin doono arrinta maamulka puntland sida warkan ay kusii dheereen soo ilhaan mustafe
wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qayb galay shirsannadeedka garsoorka dalka ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay khilaafka kasoo dhex cusboonaaday puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya wasiir fiqi ayaa baaq u diray puntland waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in wax walba lagu dhammeeyo wadahadal iyo is-afgarad waxa uu intaa ku daray wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi in dalku uu leeyahay dastuur kaasi oo kala cod- caddaynaya awoodda
mas-uuliyada maxaa mas-uuliyadahoo saaran dowlada goboleedka maxaa mas-uuliyadahoo saaran dowladaha hoose oo degmooyinku ay yihiin M- mas-uuliyaadkaas haddaysan kala caddayn oo jaranjarooyinkaas sidaa u lahayn runtii waxay noqonaysaa dee nidaam federaal oo af laga sheegay nidaamkii marka waxaan rajaynaynaa in walaalaheen puntland maadaama ay federaal ka bilaabeen oo iyagu ay ahaayeen dee dowlad goboleedkii u horeeyey oo labaatan iyo dhowr sano ka hor in nidaamkii federaalka dalku waa qaatay waa loo hogaamiyey waa la qaatay laakiin fowdo ma noqon karo waa inuu ku fadhiyaa la yaqaanaa dastuurkeenna ay ku qoran tahay awoodda dowladda dhexdiis hadda kan dastuur ma aha dastuurku meel gaara dastuurku meel gaara waa dastuurka rasmiga dowlad federaalihii dastuur rasmiga inay yeelato waa negotiationkiisii wadahadalkiisii baa socda dowlad federaalihii marka heerarkeeda kala duwan waa inay yaqaanaan mas-uuliyaadkan dadka maamulka loo daadejiyey mas-uuliyaddan ma waxaa leh oo aan kula xisaabtamaynaa dowladda dhexe maye ma waxaa leh dowlad goboleedkii maye ma waxaa leh dowladihii hoose waa in sidaas loo yaqaanaa lama yaqaan nidaamkeena hadeerta waxa uun lagu soo heshiiyey dalku federaal ha qaato dastuur oo professional oo kumeel gaarana qodobaa lagu qorqoray inta badan sheegaya in wada hadal laga galo arrimaha federaalka haddaan la wada hadlinna dee nidaamkii lama gaarayo guushii iyo qodobadii la rabay taasi marka waxay keenaysaa in wadahadalku noqdo albaab furan runtii dee waana rajaynayaa wasiirka juxa hadalkiisiina wuu u muuqday baargenin buu yidhi wuxuu yidhi waa waa gorgortan gorgortan baan ula jeednuu yidhi marka gorgortankiina inuu furan yahay qayb baana ka noqon doonaa in hawshaas meesheedii ay kusoo noqoto haddii ilaaha yidhaahdo dalkan aad baa looga soo shaqeeyey meeshii ugu fiicnayd buuna joogaa maanta dib u xorayntiina way socotaa dib u xorayntii baa socota ee, waxaa socda nidaamkii dhaqaalaha deen cafiskii baa socda
dowladda soomaaliya ayaa muqdisho kaga dhawaaqday banaanbax ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab maxamed alfa ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ay muqdisho uga dhawaaqday kacdoon ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ka bilaabanaya maalinta birita loogana soo horjeeda al-shabaab oo dagaal kula jirta dowladda banaanbaxa ballaaran ayaa lagu wadaa inuu birito oo khamiisa uu ka dhaco muqdisho gaar ahaan garoonka kubadda cagta ee injineer yariiso waxaana banaanbaxa abaabulkiisa wada maamulka gobolka banaadir sida uu qorshaha uu yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo inta badan mas-uuliyadda dowladda iyo kuwa maamulka gobolka banaadir ayaa ka qeybgeli doona banaanbaxa ka dhacaya muqdisho ee lagu taageerayo guulaha dowladda ee ka gaartay dagaalka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo ka hadlay abaabulka socda ee dibadbaxa ayaa sheegay inay ka qeyb qaadan doonaan dhammaan qeybaha bulshada iyo sidoo kale hay-adaha dowladda ee federaalka ee soomaaliya arrimaha ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ay guule ay ka soo hoyeen dagaalka ka socda inta badan gobolada dalka aad ayaad u mahadsan tahay maxamed cusmaan alka wasiirka arrimaha gudaha somalilan ayaa kulan la qaatay waxgaradka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool sida warkaanu kusii dheereynayo saleybaan cadaala
wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed gaahin axmed ayaa saakay kulan ballaaran la qaatay madaxda dhaqanka iyo howldoorka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool kulankan oo ka qabsoomay xafiiska gudoomiyaha gobolka sool ayaa waxaa lagu falanqeeyey sidii looga wada shaqeyn lahaa adkeynta amniga magaalada laascaanood iyo guud ahaanba gobolka sool iyadoo laga wada shaqeynayo ama la isaga kaashanayo xukuumadda iyo bulshada magaalada laascaanood sidoo kale waxaa lagaga wada hadlay kulankan horumarka guud ee gobolka sool kulanka ayaa kusoo dhammaaday isfaham iyadoo la isla qaatay in meel looga soo wada jeesto wixii wax u dhimaya nabadgelyada iyo wadajirka bulshada kulankan waxaa ka qeyb galay xubnaha golaha wasiirada ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo gudoomiyaha gobolka sool taliyaha guud ee ciidamada maamulka somalilan maayarka degmada laascaanood xildhibaano iyo dhammaan taliyayaasha ciidanka gobolka sool
saleebaan aad baad u mahadsantahay halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya warkeeda hornimo idaacadda dalsan akhyaartana dhegeysanaysa ee wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel